alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi ddiin darsigeennii u dambeeyey waxaynu ka hadalnay suuradda faatixada la yidhaahdo in la akhriyo salaada faralka iyo ta sunnahaba inay tahay waajib inay tahay rukun ka mida arkaanta salaada oo salaadu la-aanteed aanay ansaxayn haddii qofku aanu aqoonin faatixada laakiin aayad kale ama qur-aan kale uu garanayo qur-aankaa kale inuu kusii tukada ayaa waajiba intuu faatixada baranayo haddii aanu qur-aan kale garanahayna waxa uu akhriyayaa dikrigaas uu rasuulku sala allahu aleyh wasalam baray ninkii yidhi qur-aan garan maayo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah darsigeenna maanta alqiraa'atu bacda alfaatixa faatixada markuu akhriyo kadib wixii uu akhriyayay qofka tukanaya wuxuu yihi sheekhu raximah llah wayusanu waxaa la sunneeya an yaqra'a inuu akhriyo bacda alfaatixa bacda alfaatixa faatixada dabadeed suuratan ukhraa suurad kale inuu akhriyo xataa fi salaati ljanaasa salaatu ljanaasadana ku dhaho aw bacda alaayaat ama aayaadka barhkood waa inuu akhriyo suurad isku dhammaystiran ama aayado qur-aanoo suurad ka mida waa inuu akhriyo fi rakcatayni labada ragcadood aluulayeyni ee hore salaadaha oo dhan markaas suurat lfaatixa dabadeed in qur-aan kale la akhriyaa waa sunne rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim ninkii salaadiisa xumeeyey ee salaada uu baray markuu amray inuu faatixada akhriyo uma qara nacam alfaatixa aw uma alqur'aan wamaa tayasara macak ama uma alqur'aan fasaacida waxaad akhridaa faatixada iyo qur-aan kale oo dheeraadka ah marka fasaacidan taasi maha rasuulku inuu ku waajibinayay ee inaan faatixada oo qura in lagu gaabsada aanay waajib ahayn ee qur-aan kale la akhriyi karo faatixada marka la akhriyo kadib ayuunbuu rasuulku ku baraarujinayay qur-aanka markaa faatixada ka dambeeyaa ragcadaha oo dhan inaanu waajib ahayn ee sunno uu yahay waxaa u daliila saxaabigii la odhan jiray mucaadi ibnu jabal radia allahu canhu waxa uu ka mid ahaa qabiiladii la odhan jiray reer bani salama oo ansaarta ka mid ahaa markaa reer banu salama waxay lahaayeen masaajid iyaga u gaara bay lahaayeen waxaa markaa ay dooneen inay soo guuraan oo ay soo degaan masaajidka rasuulka agtiisa markaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa kii ku yidhi diyaarakum bani salama tuktaba athaarukum reer banu salama oo guryihiinna iska deganaada waxaa laydiin qori doonaa tallaabooyinkiina markaad masaajidkaad kusoo socotaan marka masaajidna way lahayn masjidu bani salama oo masaajidka magaalada madiine imika ku yaala ee masjid lqiblatayn la yidhaahdo ayuu ahaa masjidu bani salama marka mucaad ibnu jabal salaada cishaaye wuxuu la tukan jiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam markuu rasuulka la tukada ayuu haddana u tegi jiray qowmkii ama reer tolkii oo masaajidkoodii ku sugaaya markaasuu haddana iyaga tukin jiray mucaad ibnu jabal salaadaa labaad sunna ayay u ahayd oo salaad farala laba jeer in lagu celiyo ma bannaana haddii salaada faralka aad mar tukato oo mar labaad aad doonto dad inaad tukiso amaba se qof inaad jamaacada aad u buuragarayso oo aad la tukato mar labaadka sunna ayaad niyoonaysa waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa xadiidkaasi imaamka iyo maamuumka niyadoodu inay iswaafaqsantahay shardi ma aha oo mucaad salaad sunna ayuu niyooday markuu cishaayiga qoomkiisa tukinayay ila faralkii rasuulku la soo tukaday qoomkiisan uu tukinayayna faralkiibay niyoodeen waxaynu markaa qisada uga soconnaa inaanay markaa mucaad isku reer ahaayeen ayaa salaaddii cishaayay la galay mucaad mucaad wuxuu bilowday oo uu furfurtay suuratlbaqara inankana awrbaa u xidhnayd oo sugaysay salaaddii ayuu mucaad ka goostay markuu mucaad dheereeyey ee baqara uu dabada qasalaadii cishaayay markaasuu gooni isaga tukaday dadkii baa la yaabay oo ninkan salaadii imaama ka goosto waxay yidhaahdeen war ninkii hebel wuxuu noqday munaafiq dabeetana hadalkii baa gaadhay wuxuu uhi munaafiq maan noqone rasuulkan mucaad aan uga ashkatoon doonaa buui mucaadna wuu arki doonaa inaan munaafiq ahayo in kale maalintay raggu ay sarkaan cadowna markaa waa la filayay magaalada madiine kusoo duulayay maalintaasay u kala caddaan doonta inaan munaafiq ahayo in kale kadib rasuulka sala allahu caleyh wasalam ayaa isagiiyo mucaad ay isula xukum tageen waxaa markaa uu ku uhi rasuulka ilaahi mucaad intuu naga dib dhaco adiga salaada cishaay uu kula soo tukado ayuu annaga markuu noo yimaadana suuratulbaqara dabada qabsadaa rasuulku wuxuu ku yidhi adigu maxaad akhridaa maadaa tasnacu anta yabna akhi aduu maxaad samaysaa wuxuu yidhi aqra'u lfaatixa wa as'alu llaha aljanna wa acuudu bihi min annaar anuu faatixadaan akhriyaa ilaahayna jannaan weydiistaa inta aan tukanayo naartana ilaahay baan ka magan galaa walaa adri maa dandanatuka wa dandanatu mucaad adigiyo mucaad waxaan kale aad akhridaan ee hoos aad u akhridaane aad anigu aanan u maqal wuxuu yahay baan u garan maayo anu intaasaan akhristaa buuli rasuulku wuxuu uhi ana wa mucaad xawlaha nudandin anigiyo mucaad laftayadu wax kale ha moodin inaanu samaynee faatixada aad sheegta ayuunbaanu ku ag wareegnaa buuli marka xadiidkaasay culimmadu u daliishadeen in waxa weeyaan suuratulfaatixa qur-aanka ka dambeeya aanu waajib ahayn waayo ninkaasi faatixada qur-aan akhriyaa buuli rasuulkuna sala allah aley wasalam mu odhan qur-aan kale ku dar markaa qur-aan kale in la akhriyaa waa sunne bacda alfaatixa ee waajib maaha in markaa in la akhriyaa ay sunno tahayna waxaa u daliila abu qataada saxaabiga laydhaha wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yaqra fi duhr fi luulayayn biumu lkitaabi wa suuratayn fi rakcatayn lukhrayayn biumu lkitaab rasuulku salaada duhur labada ragcadood hore wuxuu akhriyi jiray faatixada iyo laba suuradood oo kale ragcad walba wuxuu akhriyi jiray faatixada iyo suurad labada ragcadoodee dambana faatixaduu akhriyi jiray wa yusmicuna alaaya iyadoo salaada duhur salaad siriyaa ayuu haddana mararka qaarkood aayad aayad baa rasuulka nagaga soo duuli jirta buui ou namaqashin jiru koruu yaro qaadi jir wa yutawilu fi rakcati lula maa laa yutawilu fi thaniya ragcadda hore wuxuu u dheerayn jiray si aanu u dheeraynta labaad oo salaadiisa ragcadba ragcadday ka horaysaabay ka dheereen wahaakada fi lcasri wahaakada fi subx salaada subax iyo salaada casarna saasay ahaayeen ragcadda hore ayaa ka dheeray ta dambe abu daawuud baa xadiidka wariyey waana xadiid waxa weeyaan saxiix waxaana laga qaadanayaa qur-aankaa faatixada ka dambeeya inuu yahay miduu rasuulku akhriyey sala allahu aleyh wasalam oo sunno ah qaala wa yutiilu wuu dheeraynayaa alqiraa'ata qiraa'adii bacdaha faatixada dabadeed uu akhriya axyaanan mararka qaarkood wa yuqasiru au gaabinaya axyaanan mararka qaarkoodna licaaridi safarin safar awgii buu u gaabinaya oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam xaaladaha qaarkood buu qiraa'ada aada u gaabiyey safaruu ku jiray awgeed aw sucaalin ama wuxuu u soo gaabinayaa qufac hadduu imaamkii uu saxdo ama uu ridaxanyoodo oo uu qufaco waa gaabinaya oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam suurat lmu'minuun isagoo saxaabada ku tukinaya waa kii qiraa'ada soo gaabiyey qufac qabtay awgeed aw maradin ama xanuun awgii aw bukaa'i sabiyin ama ilmo yaroo oohintii uu maqlay oo rasuulku ilmo yaroo ooyaya ayuu maqlay markaasuu salaadii subax ee qur-aanka dheer uu ku tukin jiray ayuu aada u soo gaabiyo labada suuradood ee qur-aanka u gaagaaban buu akhriyey markaasay saxaabadu ka yaabeen wudha rasuulka ilaahi maxaa dhacay salaaddii subax laba suuradood aada u gaagaaban baad akhrideen rasuulku wuxuu ahaa nabiyu raxma aada buu u naxariis badnaa waxaan maqlay buu ihi ilmo yar oohintii marka waxaan is idhi biloo hooyadii ay ka mid tahay dadkan idinla tukanaya markaa hooyadii anigoo u turaayo u naxariisanaya rabana inaan u sii daayo dee ilmaha yar ay u tagto ay aamusiiso awgeed baan usoo gaabiyey buui rasuulku sala allahu caleyh wasalam qaala wa takhtalifu waa kala duwantay alqiraa'atu qiraa'adii qur-aankii la akhriyaya waa kala duwanaanaysaa biikhtilaafi salawaat salaaduhu say u kala duwan yihiin oo salaadaha qaarkoodna waa la dheeraynaya qaarkoodna waa la gaabinaya shantaas salaadood midna mid la mid maaha falqiraa'atu qiraa'adii fii salaati alfajri salaada subax la akhriyay atwalu minhaa way ka dheer tahay fii saa'iri salawaati alkhams qiraa'ada la akhriyo shanta salaadood intooda kale afarta kale salaada subax rasuulku sala allahu caleyh wasalam arrin inay la soo darista mooyaane waa dheerayn jiray qur-aanka oo rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim salaada subax kaana yaqra maa bayna sittiin ila almia fi rakcatayn labada ragcadood wuxuu akhriyi jiray lixdan aayadood ilaa boqol aayadood inta ka dhaxaysa se bukhaariyo muslim waxa weeyaan ay wariyeen suuratu qaaf waa ku tukiyey rasuulku iyo alwaaqica suuratu lfatx iyo suuratu lmuuminuun suuratu tuur iyo suuratu ruum iyo suuratu yaasiin kullu haadihi suwar waa sugnaatay rasuulku salaada subax inuu ku tukiyey saxaabada rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim salaada duhur ayaa ugu soo xigtay xagga dheeraynta sidaa ogeed baa sheekhu uhi uma duhru salaada subax salaada duhur baa kusoo xigta salaada duhur rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu akhriyi jiray labada ragcadooda hore qadra halaaiina aaya ragcad kastaba soddon aayadood in lagu qadaro labada ragcadood dambana ragcad kasta in lagu qadaro shan iyo toban aayadood ayuu taagnaan jiray saxaabaduna waxay qiraa'ada rasuulka ay ku qadareen labada ragcadooda hore suuratu sajda aliflaamim tanziil inta la akhriya in leeg inuu taagnaan jiray markaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam salaada duhur lafteeda sidaas ayuu u dheerayn jiray manaa labada ragcadooda hore mid walba wuxuu taagnaan jiray soddon aayadood inta la akhriyo labada ragcadooda dambana mid walba shan iyo toban aayadood inta la akhriyo sida imaam muslim uu warinayo bal mararka qaarkood rasuulku sala allahu aleyh wasalam sida waaba ka dheerayn jirayba oo wuxuu yihi saxaabiga la dhaha abu saciid alkhudri kanat salaatu duhri tuqaam fayanطaliqu axaduna ila albaqiic fayaqdii xaajatah salaada duhur baa la aqiimi jiray waqtigii rasuulka markaasaa mid ka mida saxaabada ka ayaga ka naga midii wuu dhaqaaqi jiro wuxuu tegi jiray buu yihi albaqiic oo masaajidka rasuulka meel u dhowahay markaasuu alaa kusoo xaajo gudan jiray uma yaati ahla haddana gurigiisuu ku noqon jiray fayatawada waa weysaysan jiray uma yarjic ila lmasjid haddana masaajidka ayuu kusoo noqon jiray wa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam fi rakcati luulaa iyadoo rasuulku weli ragcaddii koowaad uu ku jiro wuu tegey bannaankuu kusoo xaajo gutay gurigiisiibuu ku noqday waa soo weysaystay masaajidku yimi weli rasuulku ragcaddii koowaad buu ku jira waa salaada duhr mima yutawiluhaa buu ihi dheerayntu rasuulku dheereenaya awgeed imaam muslim ayaa xadiidka warinaya uma alcasra uma alcasru baa ku xigay xagga dheeraynta salaada casarna salaada duhur barhkeed bay ahayd oo labada ragcadooda hore mid walba shan iyo toban aayadood qur-aan lagu qadaro ayuu akhriyi jiray rasuulku sala allah alay wasalam labada ragcadood dambana intaa barhkood walcishaau baa ku xigay salaada cishaay salaada cishaay rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu akhriyi jiray suuratu ashams shamsi wa duxaaha iyo suuradaha waxa weeyaan ku dhow dhow xagga dherarka mucaad ibnu jaballah maalintii inankaasi uu ka soo cawday aynu qisadiisa tilmaanay waagii ku yihi afatanun anta ya mucaad war mucaadow dadkama inaad diinta ka erido iyo salaado aad fitnaysa ayaad doonaysa maxaa kuu diiday inaad akhrido washamsi wa duxaaha sabixisma rabbika lacla walleyli idaa yaksha wduxaa walleyl inaad suuradahaasi akhrido suuradaha waxa weeyaan la yidhaahdo yani awaasit lmufasal inaad akhrido maxaa kuu diiday bu uhi rasuulku sala allah alay wasalam uma almaqribu salaada maqrib baa ku xigtay haaliban salaada maqrib waxay salaada qiraa'ada rasuulku ay ugu gaabnayd inta badan salaada maqrib qisaaru lmufasal buu akhriyi jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalam suuradahan gaagaaban qisaaru lmufasal la ydhaha suuratu wduxaa suuradaha waxa weeyaan ka hooseeya ayuu salaada maqrib rasuulku uu ku tukin jiray laakiin mararka qaarkood saa awgeed buu sheekhu uhi haalibane mararka qaarkood rasuulku uu dheereeyey baa jirtay in rasuulku uu salaada maqrib qiraa'ada gaabin jiray waxyaaba u daliilo waxaa ka mid a saxaabadu waxay yidhaahdeen waxaa salaada aanu ka bixi jirnay salaada maqrib wa axadunaa yaraa mawqica nablihi iyadoo weli dhulkuu iftiin yahayoo midkayo leebkiisa markuu gano halkuu ku dhacay oo arkayo marka ali salaada maqrib qoraxdu markay dhacdo ayuunbaa la gelayaa iyadoo weli iftiina marka laga baxa macnaheed waa maxay waa dee qiraa'adii baa la gaabiye wey oo aan la dheerayn sida qaalibka ee salaada maqrib ay u badnayd sidaasi ayay ahayd laakiin mararka qaarkood rasuulku waa dheerayn jiray waxaa sugnaato fi saxiix ku sugan inuu rasuulku suurat lacraaf uu akriyey suurat lacraaf waa labada suuradood qur-aanka ugu dhaadheer midkood weeye suurat lacraaf ayuu maqrib ku dhameeyey labada ragcadood uu qeybiyey waxaa kaloo rasuulku uu akriyey suurat lanfaal buu mar kalena akhriyey oo u qeybiyey labada ragcadood ee maqrib mar kale wuxuu akhriyey suuratu muxamed mar kale suuratu tuur mar kale suuratu almursalaat marka mararka qaarkood waa dheereeyey rasuulku sala allahu aleyh wasalam dheerayntaasina waxay daliilu tahay waqtiga salaada maqrib inaanu mudayiq ahayne muwasacu yahay salaada maqrib waqtigeedu wuxuu soo galaa mar allaale markay qoraxdu dhacdo ee godka ay gasho inta uu joogaa ashafaqu laxmar shafaqu laxmar waa alxumra alatii takhlufuha ashamsu fii jihati alguruub waa casaanka ay qoraxdu kaga tagto halkaa ay ka dhacday casaankaasi inta uu joogo salaaddii maqrib way joogta casaankaasi haddii uu baabao oo caddaanka ka dambeeya uu yimaado caddaan baa ka dambeeya dabeetana madow caddaankaa ka dambeeya mar haddii uu yimaado waqtigii salaada maqrib waa baxay waxaana soo galay waqtigii salaada cishaay marka dheeraynta rasuulku sala allah alay wasalam uu dheereeyey suurat lcaraaf uu akhriyey waxay daliilu tahay qowlka saxiixa ee odhanaya salaada maqrib waqtigeedu waa muwasac oo laba waqti bay leedahay sida salaadaha kale haddaba waxaa jirta rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu amray cidda dadka tukisaa salaada inay khafiifiso man ama bikum man ama minkum minkum binnaas falyukhafif rasuulku wuxuu yihi qofka idinka mid ee dadka tukiyaa ha khafiifiyo sababta loo khafiifinaya maxay tahay waxaa idinka dambeeyay buu rasuulku idinku daba tukanaya mid weyn iyo mid gaboobay iyo mid dalxaaja baahi mid u saaxiiba oo hawl ku degdegaya mucaadi ibnu jaballa radia allahu canhu markii salaada cishaay u dheeray rasuulku waa ku qabsaday haddaba su-aasha muhimkii waxay tahay ay tahay in la isweydiiyo gaabintaa xadkeedu muxuu yahay maxaa qaacido daabid maxaa u ah maxaa xadaynaya hal yurjacu fii taxdiidiha ilaa ahwaa'i innaas gaabintaa salaada la khafiifinayo la gaabinayo ma dadku siday jecel yihiin baa loola noqonayaa haddii la doono haddii la doono xadkeeda in la garto haddii la doono in loola noqdo ahwaau nnaas dadku siday jecel yihiin ay ka helayaan laga bixi maayo taas dadka qaar baa odhan doona salaada taraawiixda aayad hana lagu tukiyo aaya waaxida waanay dhacdayba magaalada shaariqa la dhaa imaaraadka ayaan habeen masaajid ku tukaday salaatu taraawiix imaamku salaada taraawiixda markuu faatixada akhriyo hal aayad buu akhriyaya aayadda markuu akhriyo wuu rukuucaya aayad labaad habeen xalay tegey marnaba ku dari maayo aayaddaasi ama ha gaabnaato ama ha dheeraato markii salaaddii laga baxay waan weydiiyey waxaan idhi maxaa dhacay ee salaadda sidan aad ugu gashay wuxuu idhi dadkan xaafadda degan waa nin imaamo oo shaqaalo ah mushahaar iyo lacag lagu siiyo wasaarad u shaqeeya dadka xaafaddu hadday kasoo hashkatoodaan waa khalaas waa la eriyay dadka xaafadda degan baa waxay dhan aayad ha nagaga siyaadin salaadda taraawiix aayad labaad ha ku dari ha markaa dadka ahwaadooda haddii loola noqdo laga bixi maayo qaar baa odhan bal hor faataxadoo qura akhriyaoo aayad kale ha akhriin faataxada akhriyo hawlaanu leenahay dabeetana markiiba rukuuc haddaba rasuulkii sala allahu aleyh wasalam dadka amray imaam imaamyada amray inay salaada dadka usoo gaabiyaan siduu u tukiyey dadka ayuunbaa gaabinta sharcigaa ah waayo suurtagal maaha inuu imaamyada amray inay gaabiyaanoo haddana wixii dadka u amray uu khilaafa rasuulku sala allahu caleyh wasalam markaa daabitku ama masaladaa xadkeeda waxaa loola noqonayaa qiraa'adii rasuulku sideebay ahayd imaamka salaad walba intii rasuulku akhriyey sala allahu caleyh wasalam aan ka dheeraysiini waa imaam amarkii rasuulka qaato salaaddii khafiifiye wey taana waxaa inoogu daliila imaamu nasaa-i wuxuu wariyey wuxuu yidhi cabdillaahi bnu cumar kaana rasuulu llahi ya'muru bitakfiif rasuulku sala allahu aleyh wasalam imaamyada wuxuu fari jiray salaada inay khafiifiyaan wa yaumunaa bisaafaat waxaanu nagu tukin jiray suuradda la idhaha asaafaat hadda rasuulkii amray in salaada la khafiifiyo ayaa salaada subax nagu tukiyey suuradda la yidhaahdo wasaafaat wasaafaat may gaabanta mise way dheerta way dheerta markaa ibnu cumar muxuu inoo sheegayaa war gaabintu taad moodaysaan maaha ee idinku aad jeceshihiin ee gaabinta salaaddii rasuulka uga tusaale qaata wey rasuulkiina amray salaada in la khafiifiyo lasoo gaabiyo ayaa haddana wasaafaat nagu tukiyey markaa masalada daabitkeedu waa kaa haddaad doona salaada inaad khafiifiso intii rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo qiraa'adiisii dadka ha ku dhaafinin wixii markaa qiraa'adii rasuula ka gaabaniba tatwiil iyo dheerayn ma aha wuxuu uhi sheekhu walqiraa'atu qiraa'adii fii salaati leyl salaatuleylka la akhriyaayey atwalu waa ka dheertahay min daalika qiraa'ooyinkaa la sheegay kullihii dhammaantii waa ka dheertay oo qiraa'ada rasuulku salaatuleylka uu ku tukan jiray xataa taa salaada subaxuu ku tukan jiray uu dheerayn jiray waa kasii dheerayd oo waa ka yidhi saxaabiga la idhahdo xudayfa radia allahu canhu rasuulka sala allahu aleyh wasalam salaatuleyl tukanaya ayaan ku xidhay markaasuu suuratulbaqara bilaaba markaasaan is idhi malaha markuu boqol aayood akhriyaabuu rukuucaya boqolkiiuu madaxa ka jaray buui saan is idhi malaha labada boqol markuu dhammeeyo ayuu rukuucaya markaasuu rukuuci waayo uu waday baqaruu dhameeyey buui markaasuu haddana bilaabay suurat nisa haddaba ragcad qura suurat nisa ayuu haddana bilaabay suurat nisa buu haddana dhameeyey suuratu alcimraan buu haddana bilaabay buui waa ragcad qura suurat lbaqara iyo suurat nisa iyo suuratu aali cimraan ayuu ragcad qura salaatuleyl rasuulku sala allau alay wasalam uu akhriyey sideedabana waa u barasha uun meel salaada waxa weeyaan la dheereeyo waxaan arkay yani macad daaru lxadiid la yidhaahdo ku yaalla yaman macadu shaykhina sheekh muqbil raximah llah oo suurat lbaqarana lagu tukiyey ragcad qura fi salaat lleyl oo waxa dhacday waxa weeyaan in amaaniyata ajzaa salaada salaatuleylka in sideed jis lagu tukada habeenkii sidaa iminka xisbiga xisbibaynu ku tukanaa jus barhkii aynu u taagannahay iyunbaa sideedda jis aanu u taagnayn o aanu la qabsanay iminkana waxaa laga yaabaa dadkaygii sideeddaa jis habeenkaa ku tukanayay iminka in xisbigaanu ku daallo marka waxaan tilmaamayaa naftu marba sidii la bara weeye annafsu taamicatun in amactaha in amactaha wa in tuqnichaa bilqaliili taqnaci dee damaaciyad bay noqon doontaa haddii in yar aad ku qancisana way iska qanci doontaa waxay culimmadu nafta ay ku tusaaleeyaan waa ka ifli radiic waa ilmaha yare naaska jaqa haddii loo daayo isagoo weyn oo ilka waaweyn leh oo soconayo hooyada odhay hooyaa ku jaqaya soo fadhiiso haddii isagoo yar laga jarana saas ayuu kaga go-aya naftu waa sidaasoo kale wey wixii aad bartana way baran wixii aad ka jartana way ka hadhi wixii aad ka reebi weydana ka hadhi maysa iyadu marka nafta marba wixii la bara weeye looga caado dhigo qaala wasunnatu sunnadu waxa weeye itaalat lqira'ati qira'ada in la dheereeyo fi rakcati اlula ragcadda hore akara min athaniya ragcadda labaad si ka badan waa kaa saxaabiga abu qataada yidhi wa kaana nacam wayuطawilu fi اrakcati اlأula ma laa yuطawilu fi اthaniya ragcadda hore waa inay ka dheeraato ragcadda dambe waa sunnada waa khilaafsantay in ragcadda horena la gaabiyo ta dambena la dheereeyo sidaasoo kale ragcadda saddexaad salaadaha rubaaciga waa inay ka dheeraato ta afraad waan yajcala waa inuu ka dhigo alqiraa'ata qiraa'ada fi lukhrayayni labada ragcadood dambe aqsara mid ka gaaban min aluulayayni labada ragcadood hore qadra nisf in lagu qadaro haaf macnaa labadii ragcadooda hore intii aad taagnayd ama intii aad akhriday kala barhkeed akhri labada ragcadood dambe oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam saxaabadu waxay ku qadareen salaada duhur labada ragcadooda hore soddon aayadood labada ragcadood dambena shan iyo toban aayadood waa nisfi wey waa kala badh waayo qira'at lfaatixa faatixada akhrintii la akhriyaayay fii kulli rakcatin ragcad kaste dhexdeed wa tajibu waajib weeye qira'at lfaatixati faatixada in la akhriyo fii kulli rakcatin ragcad kasta dhexdeed salaadii afarta ahayd iyo tii saddexaad iyo tii labada ahayd omaha ragcadda koowaadoo quru inay waajib tahay oo kuwa kale la iska dayn karo qolooyinka xanafiyada qaarkood baa yidhaahda labada ragcadooda hore ayuunbaa la akhriya labada dambe waa la iskaga tegi karaa wa hada qowl baatila weeye oo sunnada khilaafsan oo rasuulku sala allahu caleyh wasalam axaadiidta aynu aragno oo dhan waxay saxaabadu tilmaamayaan inuu akhriyay alfaatixa wasuura aan ragcadna kama tegin ninkii salaaddiisa xumeeyeyna markuu amray inuu faatixada akhriyo iyo waxyaabihii kale uu samaynaayey wuxuu ku yihi uma afcal fii salaatika kulliha uma afcal dalika fii salaatika kulliha salaadaada oo dhan sidaas samee ragcaddii koowaad buu baray rasuulku itana salaadaado dhan saas samay bu sida ragcadda koowaad faatixada aad u akhriday ragcadaha kaloo dhanna faatixada akhri wa yusanu waxaa la sunneeyaa aziyaadatu calayha in qur-aan kale lagu ziyaadiyo faatixada dabadeed la akhriyo fi rakcatayn alakhiiratayn labada ragcadood dambe aydan ku noqoshay axyaanan hadda u fiirso labada ragcadood dambe ee duhur iyo casar iyo cishaay iyo maqribka ragcadda dambe rasuulku sala allahu caleyh wasalam inta badan wuxuu akhriyi jiray faatixada oo qura sidaasi ayaa haalib ahayd oo xaalkiisuu badnaa laakiin mararka qaarkood qur-aan waa raacin jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxyaabay culimada u daliishadeenna waxaa ka mid a salaada duhur labada ragcadood dambe mid walba shan iyo toban aayadood inta la akhriyuu taagnaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam faatixaduna dee shan iyo toban aayadood maaha markaa faatixadii qur-aan kale inuu akhriyey ragcadaha dambe ayay ayay culimadu u daliishadeen bal saxaabadaa u daliishadoo sida imaamu lbayhaqi uu warinayo abu bakr asidiiq radia allahu canhu ayaa ragcadda saddexaad ee salaada maqrib akhriyey faatixada faatixada markuu dhammeeyena wuxuu akhriyay aayadda rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana waanay ka ansaxday abu bakr cumar ibnu cabdilcasiis ninkii la odhan jiray khilaafada ahaa raashidka ee caadilkaa ayaa wuxuu yidhi ragcadaha dambe qur-aan kale maan akhriyi jirin oo faatixada aan ahayn laakiin markaan maqlay in abu bakar uu qur-aan kale raaciyey waan akhriyaa buuhi iminka marka laakiin waa axyaanan ha ka caado dhiganin oo siday u badantay waxayd ragcadaha dambe ee labada ragcadood dambe salaadaha afartaa iyo ragcadda saddexaad ee maqrib inuu faatixada qura rasuulku akhri jiray laakiin mararka qaarkood qur-aan kale waa raaciyey marka in la raaciya waa banaanta walaa tajuusu ma banaana buuhi itaalat limaami imaamkii inuu dheereeyo lilqira'ati qur-aankii uu akhriyaayey biakara in ka fara badan mima jaa fi sunna sidaas sunnada kusoo aroortay oo qiraa'ada rasuulka ee sunnada kusoo aroortay imaamku inuu dhaafiyaa ma banaana bal mararka qaarkood haddii arrin ay la soo daristo oo tusaalehaan ay dhacdo ilmo yar oo hintii inuu maqlo oo dumarna masaajidka ay ku tukanayaan amaba se waxa weeyaan isaguba uu qufaco ama uu xanuunsado ama safar uu yaho dadku ay daalan yihiin inuu qiraa'ada lafteeda uu kasii gaabiyo ayaa afdala oo sunnahaasuu rasuulku samayn jiray marka sheekhu halkan wuxuu ishaaray ama uu tilmaamay masalada hore aynuga hadalay oo gaabinta rasuulku ina amray xadkeedu waa sidaas sunnada kusoo aroortay oo salaada subax ninka imaamka akhriya lixdan ilaa boqol aayadood inta ka dhaxaysa wuu gaabiyey ila intaa waa laga dheerayn karaa rasuulku intaa wuu ka dheerayn karaya sooma oo suurtagal rasuulka waxa ahayd salaada subax inuu akhriyo dhowr jus laakiin dadkan ku daba tukanaya isagoo u naxariisanayuu soo gaabiyeyoo lixdan aayadood oo qura ilaa boqolinta ka dhaxaysu ka dhigay markaa gaabintu waa qadarkaa rasuulku uu ku tukaday wey ee sunnada ay kusoo aroortay fa innahu yashuqu waa dhibayaa buu ihi bidaalika arrinkaa wuxuu ku dhibayaa calaa man ciddii qad yakuunu ay dhacdo inay yihiin wara'ahu kuwa ku daba tukanaya isaga oo min rajulin kabiirin nin weyna fi sinni xagga da'da intaa rasuulku qiraada rasuulku akhriya hadduu dhaafiyo wey waxaa dhici karta nin weyn oo gaboobay inuu ku daba tukanayo tana qiraadadaasi ay dhibto haddaad tirado mucaad soo kii rasuulku ku yidhi afatanun anta ya mucaad dee waxaan leenahay mucaad radia allahu canhu salaadii cishaay ee rasuulku washamsi waa akhriyi jiray iyo waleyl iyo sabixisma iyo waduxaa ayuu baqara akhriyey marka ma waxaan la odhan ba afatanun anta ya mucaad laakiin ninka salaada cishaaye akhriya sabixisma rabbika lacla lama odhan karo dad waaweyn baa kugu daba tukanaya soo gaabi ama washamsi ninka akhriya lama odhan karo rasuulku gaabiyuu yidhe gaabi xaggaan u gaabiya meel loo dhaafiyaa ma jirte waa gaabintii u dambaysay rasuulku uu gaadhsiiye washamsi iyo waleyl iyo waduxaaye oo haddii intaa in laga sii gaabiya ay sunno tahay rasuulaa kasii gaabin laho rasuulku markuu waduxaa markuu washamsi ku tukanaya salaada cishaay dee kuwa gaboobay iyo kuwa xanuunsanaya iyo kuwa arrimali intuu waa ku daba tukanaya waa inagay tilmaanay miqiyaasku qiyaaska waxa weeyaan salaadaada la rabo inaad ku sar jarto xagga gaabinta marka laga hadlayo inay tahay qiraa'ada rasuulka sala allahu alay wasalam aw mariidan ama mid xanuunsanaya inuu ku daba tukanaya laga yaaba aw imra'atin ama gabadh laha radiicun ilmo yaroo jaqaya uu ka dambeeyo aw dilxaajati ama mid dan iyo baahi u saaxiibi oo arrin lihi inuu ku daba tukanaya laga yaaba waayo aljaaru koru qaadisti iyo walisraaru hoos udhigisti bilqiraa'a qur-aanka la akhriyayo hoos loo dhigay marna kor loo qaadiyay wayajharu wuu la jahrayaa qofkii tukanaayay kor buu u qaadayaa bilqiraa'ati qur-aankii uu akhriyay fii salaati subxi salaada subax waa salaad jahriya wey iyo waljumcati salaada jumce iyo walciidayni labada ciidood iyo walistisqaa salaada roobdoonta iyo walkusuufi salaada dayaxmadoobaadka ama qoraxmadoobaadka iyo waluulayeyni labada ragcadooda hore ee min salaati lmaqribi salaada maqrib ka mid iyo walcishaa salaada cishaay salaada maqrib labeeda hore kor baa loo qaadaya salaada cishaayna saas oo kale rasuulkaana sidan sameeyey sala allahu alay wasalam in markaa xaaladaha qur-aanka kor loo akhriyaa waxa ay khusaysaa imaamkii iyo qofkii kelidii tukanaayey laakiin maamuumku isagu marna qur-aan kor u qaadi maayo mar hadduu imaam ku daba tukanayo in qur-aanka kor loo qaadaana xaaladahan waa sunne ee waajib ma aha oo haddii qofku salaada subax tusaaleaan hoosuu u dhigo waajibna kama tegin oo dembaabi maayo salaadiisuna waxba noqon mayso waayo marka horeba qur-aanka in kor loo qaadaa sunnuun bay ahayd oo rasuulku muu amrinay wuu sameeyey un ficilka rasuulkuna sunanimun buu tusiyaa shaygaa uu sameeyey ee cibaadadii inuu sunnayi oo ficilka rasuulku wujuub ma tusiyo ee shaygan inuu waajib iyo amarka rasuulku amro ayaa laga qaataa laga faa'idaysta wa yusiru biha qiraa'adii hoos buu dhigayaa fii salaati duhri salaada duhur iyo walcasri salaada casar wa fi thaalitati iyo ragcadda saddexaad ee min salaati lmaqribi salaada maqrib ka mida iyo walukrayeyni labada dambe ee min salaati lcishaai ka mida hoos buu qiraadi u dhigaya wayajuusu waxaa u bannaan lilimaami imaamkii dadka tukinaayey an yusmicahum inuu maqashiiyo alaayata aayad aayad inuu maqashiiyo axyaanan mararka qaarkood fi salaati siriya salaada qur-aanka hoos loo dhigo salaada duhur oo kale imaamka waxaa u bannaan inuu aayad aayad kor u qaado oo tusaaleahaan wuxuu akhriyayaa sabixisma ayuu akhriyayaa salaadii duhur waxaa u bannaan inuu idhaahdo sabixisma rabbika laclaa inta kalena hoosuu isaga akhriyo waayo wuxuu yidhi abu qataade saxaabiga la yidhaahdaa salaadii duhure rasuulka markuu ka warramayey wa yusmicuna alaaya marmar buu aayadna maqashin jiray maxaa ujeeddada laga leeyahay waa si aanay u moodin dadkan ku daba tukanaya le nooc walba way leeyihin inaan qur-aanba la akhriyino la yska aamusnaado o la yska taagnaado ayaa aayad uu maqashinayaa imaamku mararka qaarkood si ay u ogaadaan in qur-aan la ahriyayo salaada duhur rasuulku inuu qur-aan ahriyi jiray maxay saxaabadu ku ogaadeen mararka qaarkood buu aayad koru yaro qaadi jiray ilaa ay ka maqlayaan wakadalika waxay ku ogaadeen bidiraabi lixyati garhka rasuulka sala allah alay wasalam dhaqdhaqaaqu dhaqdhaqaaqayay dee qofku markuu wax akhriyayo waxa shakilaana garhkiisuna uu weyn yahay inuu dhaqdhaqaaqayo qofka ka dambeeya dee waa arki karo dhaqdhaqaaqiisa wa ama alwitru salaada witriga miyaa witrigu waa salaada lagu gebagabeeya ama lagu khatimo salaatuleylka ee tiradeedu ay kala dhiman tahay iyo wa salaatuleyli salaatuleylka fa yusiru fiihaa hoos buu u dhigayaa qiraa'adii dhexdeeda taaratan mar wayajharu taaratan marna kor buu u qaaday wayatawasatu wuu dhexdhexaysanayaa fii rafci sawt hadduu kor u qaado kor u qaadista oo intuba waa bannaanta in salaatuleilka hoos aad isaga akhrido qur-aanka haddaanaad imaam ahayn iyo inaad kor u qaaddo laakiin haddaad kor u qaaddo hoos u dhigo waayo waa goor habeennima dadku ay hurdaan si aanad dadka aanad u dhibin isla markaana maadaama ay tahay cibaado adiga kuu gaara waxa weeyaan hoos isaga dhigo inay kuu qarsoonaato ayaa fiican oo cidina aanay ogaan inaad salaatuleyl habeenkii aad tukato laakiin haddii salaatuleylkii aad qur-aan kor u qaaddo oo dadka guriga kula degan iska daya jaarkaagu ay maqlaan waxaa dhici karta in marka dambe lagu sheekaysto wallahi ninkaa hebel nin dheh habeen oo dhan salaatuleyl buu taagay dee taadna taa markaad maqashid aad habeenka dambe sii siyaadis aad sii qurxiso si lagu maqlo lagu ammaano oo ikhlaaskii uu kaa dhinto oo riyaa iyo istusnimo cibaadadii marka dambe ay isu bedesho tartiilu lqiraaa qiraa'adii tartiilinteeda kala dhigdhigisteeda iyo wanaajinteeda tartiilu lqur'aan qur'aanka kala dhigdhigistiisa in la kala dhigdhigo xaraf xaraf loo muujiyo oo la wanaajiyo la qurxiyo wasunnatu sunnadu waxa weeye an yuratila alqur'aana qur'aanka inuu inuu kala dhigdhigo tartiilan kala dhigdhigis oo si degan uu u akhriyo oo waxa weeyaan xaraf xaraf uu u muujiyo ila haddii la dedejiyo waxaa dhici karta degdegaas inuu xuruufta qaarkood uu cuno laa hadan inuu dudubiyo maaha walaa cajalatan dedejinna maaha dudubinna maaha dedejinna maaha bal qiraa'ata waa inuu akriyo qiraa'o mufasaratan kala dhigdhigan ee mufasala xarfan xarfan u kala dhigdhigan wa yuzayinu lqur'aana qur-aanka waa inuu ku qurxiyo bisawtihi codkiisa oo rasuulku wuxuu uhi zayinu lqur'aana biaswaatikum xadiid saxiix abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja wariyey qur-aanka markaad akhriyaysaan codkiina isku daya inaad qurxisaan fa ina sawta alxasana yaziidu lqur'aana xusnan qur-aanka marka sawt qurux badan lagu akriyo qur-aanku wanaag buu sii kororsadaa isagoo marka horeba wanaagsanaa oo nafaha ayaa sii jeclaysta oo quluubta ayaa ku xasisha oo ku khushuucda waxaa kaloo rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim uu tilmaamay dadka kow cod wanaagsani ka uu yahay wuxuu uhi ina min axsani nnaasi sawtan bilqur'aan aladi ida samictumuuhu yaqra' xasibtumuuhu yakhsha allah ka ugu cod wanaagsan dadka waxa weeye markuu qur-aanka akhriyayo ka markaad codkiisa dhegaysataan aada istidhaahdaan wallahi ilahay buu ka baqanayaa kani waa qiraa'atani qalbiga kasoo goday aad istidhaahdaan oo qalbiguu ka akhriya dadna carabkubay ka akhriyaan iyo afka dadna qalbigay ka akhriyaan qofku qur-aanka maruu ku khushuuce isagu uu tadaburayo qalbiguu ka akhriyaya dadka xataa ku daba tukanaya ama maqlaya ayaa dareemaya in ninkan uu yahay nin ilaahay ka baqanayo qur-aankan u fiirsanayo oo khushuucsan ka dadka u cod wanaagsani markaa waa ka saasuu yihi rasuulku sala allahu aley wasalam rasuulkuna waxaa ka dadka u cod wanaagsan oo wuxuu yihi baraa ibnu caazib saxaabiga la ydhaahdaa sallaa bina rasuulu llahi sala allah aley wasalam salaata alcishaa fii safarin faqara'a bitiini wazaytuun famaa ra'aytu axsana sawtan minhu annagoo safara ayaa rasuulku na tukiyey bukhaari baa warinaya markaasaa wuxuu akriyay suuraddaa la dhaa waa tiin qof rasuula ka cod wanaagsan maan arag buuri sala allahu calayhi wasalam wayataqanaa bihi waa inuu qur-aanka ku sawdeeyo yataqanaa bihi ataqani bilqur'an wuxuu leeyahay imaamu nawowi kitaabkiisa la dhahdo atibyaan fi aadaabi xamalat alqur'an almuraadu bihi cinda alculamaa waxa weyaan taxsiinu sawti bihi waa in cod wanaagsan lagu akriyo in qur-aanka markaa codka marka la akriyo codka la wanaajiyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa dadka amray wuxuu uhi tacalamuu kitaab allah buui rasuulku waar kitaabka ilaahay barta watacaahaduuh markaad xifdidaanad barataan faraha ka qaadinee ka warhayo ilaaliya wataqanuu bihi oo qur-aanka ku sawdeeya fwladii nafsii biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan min almakhaad fi lcuqul rawahu axmed wuxuu uhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam ilaahay baan ku dhaartaye isagaa qur-aanku ka baxsan og hasha foolanaysa ciddii geel markaa raacday ayuunbaa garanaysa casho haddii ay foolanayso waa la fool celiyaa haddii in yar laga sii jeesto khalaas waa ku daysay marka qur-aanku waa sidaasoo kale weeye haddaad ilaalin waydo haddaad subci waydo haddaad ku celcelin waydo qur-aankii aad xifdiday waa kaa baxsanaya waa kaa cararaya waxaa kaloo rasuulku uhi laysa mina man lam yataana biquraan laysa mina man lam yataana bilqur'aan qur-aanka markuu akhriyaayo inuu wanaajiyo oo uu ku sawdeeyo aan isku dayin annaga naga mid maaha bu rasuulku dayrukaas iga yihi ee iska dudubiya qur-aanka alxamdulilah rabbi alalamin raxman raxim malik yawmiddin iyaka nacbudu iyaka nastaciin inuu qur-aan akhriyaayo inuu sheekaynaayo inuu heesayo kala geran maysa ka sidaa qur-aanka u dudubinaya qur-aanka aan ku sawdaynahayni aniga dayru iga yahay uhi nebi maxamed sala allah alay wasalam abu daawuud baa xadiidka wariya bayhaqi waana xadiid saxiixa wey marka dhalinyarta ilaahay subxaana wa tacaala uu u fududeeyey qur-aanka inay xifdiyaan oo sawd fiican uu siiyey oo qur-aanka ku sawdeeya waa in lagu farxo wey waxaa arkaysa dadka qaarkoodoo aflagaadaynaya a waa kuwan kuwii qur-aanka jiidjiidi jireen war jiidjiidkaasi qur-aanka ayuu qur-aanka wax uga dan yihiin oo nebi maxamed baa sala allahu caleyh wasalam waxa weeyaan amray in qur-aanka sidaa loogu sawdeeyo oo rasuulkaas sala allahu aley wasalam meesha madku ku jiro madi jiro jiidi jiray ceeb maaha marka markaa dhalinyarta qur-aanka baratay xifdisan sawdka wanaagsan ku akhriyaysa waa inaynu ilaahay uga mahadnaqo n alxamdu lilah ilahay baa mahad kuwaa waxa weeyaan dhexdeeda ka soo saaray dadka qaarkoodna waxay dhan waa khawaariji waa kuwii rasuulku sii sheegay wayo kuwa rasuulku sii sheegay maxay ahayd dee rasuulku waa kii yidhi kuwa qur-aan akhris badanoo gadh lahoo marada gaabsada oo ayaa akhiru zamaanka soo bixi doona iska ilaaliya oo axaadiidtii khawaarijta ayaa lagu dabaqaya oo waa yahaye rasuulku sala allahu aleyh wasalam qur-aanka ma akhriyi jiray oo weliba ma sawt fiicnaa oo ma jiidjiidi jiray wuxuu ka odhanaya haa in maalin bas dhexdii xoogay munaadari ay nagu dhex martay ayaa xadiidka ay deliisho kuwii rasuulku sheegay baa ta baleeg garh buu leeyahay u qur-aankana way ku sawdeeyaan baleeg baleeg khamiiskiisu uu gaaban yahay waxaan ku uhi waa rasuulku garh ma laha ilaahay baa iiga dhawaajiyay xaqa wuxu uhi haa rasuulku garh buu lahaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam marada ma gaabsan jiray rasuulku ma yidhi usrat lmumin ilaa nisfi saaq qofka muuminkaa guntigiisu waa ilaa nisfi saaqa ilaa dhudhunkaa lugta xooga bartankiisa haddaad ka hoosaysana qur-aanta hoos ha u dhaafinin haa rasuulku sala allah alay wasalam qur-aan ma akhriyi jiray iyo saxaabadu haa waayo waxaad nagu caayaysaa wixii rasuulku sal ly slam ku sifaysnaa markaa mushkila waxay xadiidka waa in la fahmo rasuulku qolada khawaarijta la idhaha markuu ku sheegay sifaadka gadh iyo mara gaaban iyo qur-aan akhris badan inuu ku caayay hamoodin sifaadkana waa sifaad wanaagsan laakiin nimankaas iyagoo sifaadkaa fiican leh ayay haddana leeyihiin sifaad xun sifaadkooda xun maxaa ka mid a inay dadka muslimiinta ah xaqdarro ku gaalaysiiyaan dhiigoodana bannaystaan marka sifaadkoodaa xunxun ku garta kuwa war wanaagsanna yaana idinku dagin wayaan xadiidka macnihiisu ee maa macnuu qof kastoo garh lihi inuu khaariji noqonayo ama qof kastoo marada gaabsaday ama qof kastoo qur-aan akhriyay haddii intaa khawaarij lagu noqonayo rasuulka iyo saxaabadoo dhami wada khawaarij bay noqon lahaayeen ayib wayataqanaa bii qur-aanka waa inuu ku sawdeeyo fii xuduudi alaxkaam axkaamtii xuduuddeeda isagoon dhaafahayn almacruufati ee macruufka ahayd cinda ahli lcilmi dadka cilmiga ule bitajwiid axkaamta tajwiidka oo shadka waa inaanu xadkiisa dhaafin xarafka waa inuu makhrajkiisa ka soo saaro halkuu ka soo baxo aanu dhaafin madka waa inaanu intiisa dhaafin walaa yataqanaa bihi qur-aanka waa inaanu ugu he ugu ugu sawdayn cala alalxaani almubtadaca alxaanta laxniyada dadku ay samaysteen ee heesaha ay u samaysteen oo kale iyo qasaa'idka saasoo kale qur-aanka waa inaanu akhrin walaa cala alqawaaniin almuusiiqiya qawaaniinta iyo nidaamka muusigu uu leeyahayna sidiisoo kale qur-aanku akhriya mid u dhacaya waa inaanu ka dhigin marka imaamu nawowi raximah llahu tacala wuxuu tilmaamay in ahlucilmigu isku waafaqsan yihiin kitaabkiisa atibyaan fi aadaab xamalat alqur'aan in ahlucilmigu isku waafaqsan yihiin in qofku sawtkiisa wanaajiyo markuu qur-aanka akhriyo wuxuu yihi fayustaxabu taxsiinu sawti bilqira'a wa tasyiinuha waxaa la suneeyey inuu qofku sawtkiisa wanaajiyo oo uu qurxiyo markuu qur-aanka akhriyo maa lam yakhruj can xaddi alqira'a intaanu ka bixin xadkii qiraa'adu ay lahayd oo bitamtiid jiid jiidis aanu xadkeedii kaga saarin fain afrata xataa zaada xarfan aw akhfaaw fahuwa xaraam hadduu jii hadduu jiid jiidista iyo kusawdaynta xadkeeda uu dhaafiyo inuu xadkeedii dhaafiyana maxaa lagu garanaya xuruufaan jirin buu dee siyaadinaya oo dheerayntaasi ay keensanaysa ama siduu ugu sawdanayu islahaa u qurxi ayaa xuruuf meesha ku jirtay uu tuuraya taas iyadu waa madmuumo lama ogola kadalika almaawardi oo qaadi lqudaat ay shaaficiyadu u yaqaaneen kitaabkiisa alxaawi fi lfataawa la yidhaahdo waxa uu tilmaamayaa qur'aanka haddii qofku uu ku sawdeeyo oo uu jiidjiido oo uu gaadhsiiyo xad xuruuf aan jirin uu ku soo daro ama xuruuf ka mid ahayd uu ka tuuro inay taasi tahay waxa weeyaan midaan loo baahnayn oo mashruuc ahayn oo madmuuma waa inaan markaa jiidjiidistaada iyo qurxintaadu xadka aanay gaadhsiisnayn weyi waxaa kaloo halkaa aan baraarujinayaa qof waliba sawdka ilaahay u dhaliyo waa inuu qur-aanka ku akhriyo oo waxyaabaha qur-aanka nuxurka ka qaadiyo khushuucda waxaa ka mid a in qofka qur-aanka akhriya cod cid kala leedahay uu isku daya inuu iska keenkeeno rasuulkeennu sala allahu caley wasalam sida ilaahay u abuuray ayuunbuu u noolaa xagga socodka hadday noqoto socodaanu ilaahay u dhalin iskama keenkeeni jirin sunnadu waxa weeyaan bay markay dhaaheen ahlulcilmigu adiguna sida ilaahay kuu abuuray inaad u socoto haddaad socodkaaga aad bedesho mid qof kale aad ka keenkeento takaluf baad ku dhacday wamaa ana min almutakalifiin baad khilaaftay xagga codkana rasuulku codkii ilaahay u dhaliyey ayuunbuu ku hadli jiray hadduu khudbadaynayo iyo haddii waxa weeyaan uu caadi u hadlayo iyo hadduu qur-aan akhriyayo oo cod cid kale leedahay iskama keeni jirin marka codka ilaahay kuu dhaliyo inaad qurxisa isku day iska ilaali taqliidka taqliidka iyo iyo qaari qur-aanka si fiican u akhriya yaqaana inaad isku dayo sawdkiisa inaad keento kan ilaahay ku siiya adigu maxaad u luminaysaa kaagu wanaaji marka ahlucilmigu waa diideen sheekh bakr abu zayd kitaabkiisa waxa weeyaan bidacu lquraa ayuu masaladaa ku sheegay oo cudw hayata kibaar alculamaa wa cudw lajna daa'ima liliftaa inaan taqliidkaasi aan loo baahnayn waayo takaluf baa ku jira xataa imaamkii dadka tukinaya qaari kale hiigsanaayey ee codkiisa inuu iska keeno isku dayayey qur-aankiisu nuxur iyo khushuuc yeelan maayo waayo wuxuu ilaalinayaa takaluf baa ku jiro halkuu qur-aanka macnihiisa u fiirsan lahaa uu ku tadaburi lahaa wuxuu dha talo shuraym halkaa intay in leeg buu jiiday codkii shuraym buu sawiranaya u la raacraacaya taasi khushuucda markaa ay ka qaadaysa haddii labadii nacod ay iswaafaqaan adoo adigu aan isku kalifin ama dhegaysiga dhegaysanaysa faraha badnayd uu keenay an yantabica sawtuhu fiik inuu sawdkiisu kugu sawirmo oo aanad iskaba jari karinba oo arrintaadu iska keenkeen aanay hayn taas iyadu dhib ma laha alfatxu cala alimaam imaamkii haddii qur-aankii uu galo furistii loo furaayey wa yushracu waxaa loo sharciyey lilmuqtadi ka imaamka ku daba tukanaaya an yataqasada inuu u qasdiyo alfatxa furitaankii cala alimaami imaamka uu furiyey qur-aankii waxa weeyaan uu ku margeday ida irtuja calayhi fi lqira'a haddii qiraa'adii ay iska dhex gasho oo bimacnaa uu soo saari waayo oo uu ku margado oo rasuulku sala allahu caley wasalam sida abu daawuud uu warinaayo salaad buu tukaday fa qara'a fiiha falubisa calayh waa akhriyey deetana qur-aankii ayuu rasuulku sala allahu aley wasalam soo saari waayey oo waa ka gedmaday falama insarafa qaala liubayin asallayta macanaa markuu salaaddii ka baxay buu arkay ubaya ibnu kacabo daba fadhiya sul waar miyaad nala tukatay ubayow ubayana wuxuu ahaa quraau saxaaba ayuu ka mid ahaa qaala nacam wuxuu yihi haa qaala famaa manacaka an taftaxa calaya haddaba qur-aanka markii aan galay ama markaan ku margaday inaad ii furto aad ii sheegto maxaa kuu diiday laakiin taa lafteedu aadaab bay u baahan tahay oo imaamku markuu qur-aanka uu galo maaha dadka o dham inay ku wada qayliyaan wax allaale wax loo sheegaya wuu fahmi waaya imaamku inuu khalad kale kusii dhaca ayaa laga yaaba sideedabana waxaa loo baahanya dadka qur-aanka garanaya inay imaamka ay ku daba tukadaan si ay uga saxaan oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu saxaabadiisa ku odhan jiray liyelinii minkum ulul axlaami wanuha ha igu soo xigaan dadka u saaxiibkaa caqliga iyo garashada macnaa diintana garanaya kuwaas ha igu soo xigaan qof imaamkii bedeli karaaya haddii imaamkii uu xanuunsado ama uu dhintaba iyadoo salaaddii socoto qof imaamkii haddii uu sahwiyo sida loo baraarujiyo garanaya qof imaamkii qur-aankii haddii uu khaldo ka sixi karaya waa inuu imaamka waxa weya inuu kusoo xigo markaa qof aan garanahayn axkaamtii salaada iyo qof aan qur-aan garanahayn imaamka inuu ku daba tukada maaha intan imaamka kusoo xigta wakadalika caruurta yaryar soo safka hore hadday doonayaan ha galaan oo koonayaasha ha ka galaan lakiin had ya jeeraal anigu waanu sheegaa intaa imaamka kusoo xigta ululaxlaami wanuha baa iska leh siduu rasuulku sala allahu aleh wasalam uu jideeyey wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allahu cala nabiyina mxamed wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira